wareedyo kala duwan ayaa ii xaqiijiya dhimashada shan sargaal oo meynta haweeney kadib markuu isqarxiyo ruux ku labisnaa dareeska ciidamada kaasoo gudaha u galay xarunta lagu tababaro ciidamadii warshada nanaca ee degmada wadajir goobta qaruqu ka dhacay oo aan tagnay nooma suuragelin gudaha u galno saxaafadda ayaana loo diiday askar ku jirta gudaha qaruxu markuu dhacayo oo qaarkood banaanka kula kulma ayaa ii sheegay in ruuxa isqarxiyo uu ku labisnaa dareeska ciidamada uuna isu qarxiyo xafiisyada saraakiisha ciidanka xerada laga maamulo madaxa caafimaadka isbitaalka madiina duniya maxamed cali ayaa u sheegtay v o a in labiiyo toban ruux oo lasoo gaarsa isbitaalka afar ka mida meyd ay ahaayeen sideedkana isbitaalka la dhigay dadka dhintay ayaa lee xaqiijinay ku jireen shan sargaal oo mid ka mid u ahaa gaashaanla dhexe laguna magacaabi jiraa wuukar dheere sidoo kale qarax lagu xero gaari uuna ku dhintay ruuxii watay oo lagu magacaabi jira cabdiqaadir cusmaan oo ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada ayaa maanta ka dhacay isgoyska via roma ee degmada xamarweyne afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafa muqdisho waxay martigelisay qaraxyo kala duwan oo geystay khasaaris ku jira dhimashii dhaawac iska horimaad ciidan oo xalay fiidkii ka dhacay fagaaraha tarabuunka ee muqdisho kaasoo dhexeeya ciidamo ka watirsan dowladda gaar ahaana kuwa nabad sugidda iyo militariga cabdulqaadir okey v o a muqdisho